alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwana ila clى اظaalimiin wslى allahu clى nabiyina muxamadi wcla alihi waصaxbih waslama tasliima kasiira waa darsigeenii labaad ee ka mid ahaa duruustii majaalis اtawxiid waxaynu dersigii hore kaga hadalnay towxiidka xaqiiqadiisa iyo makaanada iyo maqaamka uu ku leeyahy diinta islaamka dhexdeeda wa shay-un min hamaraatihi iyo in kooban oo ka mid ah midhaha fiicane addoonku uu ka goosanayo xaqiijinta towxiidka adduunyada inta uu joogo iyo aakhiro marka allah subxaana wa tacaala la hortago darsigeenna maanta biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaynu ka hadli doonaa shirkiga waa maxay shirkigu xaqiiqadiisa maxay tahay waxaa kaloo aynu waxoogay ka tibaaxi doonaa xumaanaha shirkigu uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala uu u sheegay ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay iyadoo ujeeddada xumaanihiisa loo sheegayna ay tahay si ay dadku uga durkaan oo ay uga fogaadaan oo ay isaga ilaaliyaan inuu quluubtooda galo ama inay afka kaga dhawaaqaan ama xubnahooduba inay sameeyaan shirkigu waa kelmad carabiya waxaana asalkeedu ay ka timi min almushaaraka wadaagga macnihiisu uu yahay jaclu shayi bayna اtnayni faakhar shaygii in laga dhaxaysiiyo laba iyo in ka badan taas ayaa la idhaahdaa shirki walihaada xoolaha la wada leeyahay waata la idhaahdo waa shirkad ee laba iyo in ka badan ayay ka dhaxeeyaan shareecada islaamkuna waxaa shirkiga u taqaanaa oo qur-aanka iyo sunnahaba kelmaddaasi ay ugu soo aroortay iyadoo macnaheedu uu yahay sarfu maxdi xaqi illaahi subxaana wa tacaala ilaa gayri xaqa ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay ee rabbi uu la goonnida yahay in loo leexiyo cid kale ciddaasi cidday doonaysaba ha noqoto waa cid kale un waa waxyaabihii hore aynu usoo tilmaanay ilaahay inuu la gaar yahay oo cid kale wax looga ogolaado rabbinimadii oo cid kale wax looga ogolaado abuurkii iyo lahaanshihii iyo maamulkii caalamka cibaadada oo noocyadeeda kala duwan cid aan ilaahay subxaana wa tacaala loo leexiyo cid kale in loo bixiyo magacyada ilaahay uu la gaarka yahay iyo tilmaamaha iyo sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu la goonida yahay xaqiiqada shirkigu waa taa xukumkiisuna waa inuu yahay xaaraan waxyaaba fara badan buu ilaahay xaaraantimeeyey shayga ugu adag waxyaaba uu xaaraantimeeyey sida ugu adag loo diiday weeyaan shirkigu ilaahay baa hi walaa tushrikuu bihi shay-a ilaahay ha u shariik yeelina shaynaba shay-an waa nakiratun fii siyaaqi nahyi waxay culimmadu yidhaahdaan isamkaa nakirada ee diidmadu ay ka horeysaa wuxuu faa'iideeyaa cumuum macnuhu waxa weeye ma jirto cid isaga iyo ilaahay wax laga dhaxaysiin karaa mid iyo in ka badini toona walaa tushrikuu bihi shay-a shirkigu sidiisa ayuu xaaraan u yahay iskii ayaanu u yahay qabiix mid fool xun iskii ayuu u yahay mid dulmi ah oo xaqii ilaahay subxaana wa tacaala meel kale la dhigay markaa lama eegayo cidda ilaahay subxaana wa tacaala wax laga dhexaysiiyey mar haddii ilaahay iyo cid kale shuraaka laga dhigay arrintaasi sideeday xaaraan u tahay sideeda ayaanay u foolxun tahay in fara badan buu qur-aanka kariimkaahi ka digay shirkiga noocyadiisa kala duwan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam maalintii ilaahay uu soo diray ilaa maalintuu ilaahay oofsaday wuxuu dadka ugu baaqayay towxiidka iyo waxyaabaha faraca ka ah waxaanu dadka uga digayay shirkiga iyo wasaa-ishiisa waddooyinka loo maro iyo asbaabta keenta dadku inay shirka ay ku dhacaan markuu safarka yahay iyo marka uu negi yahay xaalad baqa marka lagu jiro iyo nabad marka la haysto maruu caafimaad qabay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo mar uu xanuunsanayey maruu ahaa mid la cadaadinayo oo cadowgu uu ka gacan sarreeyo oo maka uu joogay iyo maruu axbaabtiisii iyo ansaartiisii dhex joogay magaalada madiine uu joogay maruu dowlad lahaa uu hogaaminayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo mar aanay dowladi jirin fii jamiici alaxwaali walawqaat xaaladaha oo dhan iyo wakhtiyada oo dhan towxiidka ayuu ku baaqaayay shirkigana waa uga digaaya ummadda waa ujeeddadii ilaahay subxaana wa tacaala uu usoo diray ilaahay subxaana wa tacaala si addoomihiisa shirkiga uu ugaga digo oo uga ilaaliyo oo ay uga fogaadaan waxaa qur-aanka kariimkaa in fara badan kusoo noqnoqotay sheegitaan ilaahay uu sheegayo xumaanaha shirkigu uu leeyahay iyo foolxumadiisa si quluubta dadka muslimiinta ahi ama bani aadamkuba shirkiga ay uga jeesato oo towxiidka xaggiisa ay ugu jeesato waa marka koowaada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku sheegay shirkigu inuu yahay acdamu dembin cusiya allahu bihi dembi ilaahay lagu caasiyo dembiga u weyn inuu yahay dembi makhluuq uu galo waa dembiga u weyn waana dulmi la galo dulmiga u weyn wuxuu ilaahay fii suurati luqmaan inoogu sheegay dardaarano fara badan oo ninkaa luqmaan lo odhan jiray uu siiyey inankiisii isagoo ku rabaynaya caqiidada saxda ah towxiidkana ku camiraya qalbigiisa shirkigana uga digaaya kuna dhiirigelinaya cibaadaadka khaaliska ilaahay goonnida u ah kuna tarbiyadeynaya inankiisa akhlaaqda iyo dhaqamada wanaagsan waxaa dardaaranadiisa ka mida ayaa bunaya laa tushrik billaah ina ashirka la dulmun cadiim inankaygow ilaahay ha u shariik yeelin ilaahay iyo cid kale waxba ha ka dhaxaysiinin waayo sababtu waa maxay innadu waxay faa'iideynaysaa tacliil ama sababayn waayo shirkigu waa dulmi aada iyo aada u weyn waana dulmiga ilaahay subxaana wa tacaala aanu dhaafin haddii lagu dhinto dulmigu waa saddex nooc dulmi addoonku naftiisa uu ka galo kaasoo ah naftiisa inuu marin waayo waddada saxdaa oo wixii loo diray naftiisa uu ku kallifi waayo wixii loo diidayna uu ka celin waayo waa laga toobad keenaa addoonku haddii uu ku dhintana ilaahay subxaana wa tacaala hadduu doonana waa u dhaafaa hadduu doonana ilaahay waa ku ciqaabaa nooca labaad waa tacadiga iyo xadgudubka uu ku sameeyo khalqiga ilaahay oo xaq ay leeyihin inuu ka duudsiiyo ama dembi aanay galabsan uu ku ciqaabo dulmiga saddexaadna waa dulmiga xaqa ilaahay laga galo waa shirkiga ilaahay baa ku sheegay dulmi weliba dulmi weyn ina shirka la dulmun cadiim mar kalena ilaahay subxaana wa tacaala shirkiga dulmi buu ku sheegay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun kuwa muuminiinta ah ee ahlu tawxiidka ah towxiidkooda aan raacinayn ku dheehin shirki waxay leeyihin nabadgelyo iyo hanuun ilaahay baa subxaana wa tacaala u ballan qaaday rasuulkaana calayhi salaatu wasalaam fasiray dulmiga lagu sheegay aayadda ah oo markii aayaddaasi ay soo degtay waxay u qaateen saxaabadu dulmiga qofku naftiisa uu ka galo iyo gabwadfalka uu sameeyo waxaydha ayunaa lam yadlim nafsahu yaa rasuula allah kaayagee ayaan dulmiyi naftiisa rasuulka ilaahayow rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dulmiga aayadda looga jeedaa kaa ma aha aayaddan kale inuu akhrina ayaanu ku fasiray miyaydaan maqal buu yidhi hadalka ilaahay uu ka sheegay addoonkii wanaagsanaa alcabdu saalix ee luqmaan yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina shirka ladulmun cadiim markaa dulmiga aayaddan lagu sheegaya waa shirkiga aayaddaa kale lagu sheegay muxuu shirkigu dulmi uu ku noqday wuxuu dulmi ku noqday dulmigu waa shayga oo meeshii ku habboonayd meelaan ahayn la dhigo xaqa ilaahay subxaana wa tacaala uu la goonida yahay iyo arrimaha uu la gaarka yahay haddii makhluuqaadka cid ka mida la siiyo ama ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisii lagu tilmaamo cid makhluuqaadka ka mida waxay noqonaysaa shaygii oo la dhigay meeshiisii meelaan ahayn waana ta keentay inuu ilaahay subxaana wa tacaala shirkiga ku magacaabo dulmi waa xaqi ilaahay oo makhluuqa loo geeyo o makhluuqa loo leexiyey shirkiga waxaa la yidhaahdaa waa mid aanu ilaahay subxaana wa tacaala dhaafin haddii qofku uu ku dhinto qofku inta uu nool yahay wuxuu fursad u haystaa ee naftu cunaha aanay kaga soo ururin qoraxduna aanay ka soo bixin halkaa maanta ay ka dhacdo inuu toobad keeno ilaahay baa yihi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica addoomaha dembiga iyo gefka faraha badan galayow ha ka quusanina ilaahay raxmaddiisa ee toobad keena ilaahay dembiyadoo dhan waa dhaafaa wuxuu u dhaafaa cidda toobad keenta toobad sax waa inta la nool yahay laakiin qofku haddii uu dhinto dembiyadii uu la dhintay laba nooc bay noqonayaan nooc ilaahay hadduu doono uu u dhaafayo hadduu doonona uu ku ciqaabayo iyo nooc ilaahay subxaana wa tacaala marnaba aanu u dhaaf ahayn ilaahay baana labadaa noocba ku sheegay aayad qur'aana ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa noocaanu ilaahay dhaafini waa shirkiga oo qofkii shirki isagoon ka toobadkeenin oo faraha kula jira ama qalbiga ku haya ama afka kaga dhawaaqaya ku dhintay ilaahay u dhaafi maayo waana lagu cadaabaya wayakfiru maa duuna daalika wixii shirki iyo gaalnimo ka sokeeya ee qofku isagoo ahlu tawxiid oo ahluliimaana uu la dhintee dembiye ah cidduu doonuu ilaahay subxaana wa tacaala u dhaafa laakiin shirkiga ilaahay dhaafi maayo acdamu min an yukfar waa ka wen yahay shirkigu qofkii ku dhintay in loo dhaafo qofka shirki la dhintaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mamnuucay jannada uu u diyaariyey muttaqiinta iyo addoomaha ilaahay subxaana wa tacaala ee towxiidka iyo iimaanka xaqiijiyey waxaana ilaahay subxaana wa tacaala qofka hoygiisa uu ka dhigay naarta jahannama weliba uu ku waarayo oo aan laga soo saarahayn inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar ilaahay wuxuu yihi qofka ilaahay u shariik yeela shirkigaa isagoon ka toobadkeenin ku dhinta ilaahay waxa uu ka mamnuucay jannada xaraamun calayhi اljanna ina allaha xaramahumaa cala اlkaafiriin qaarkood baa la hadlaya kuwii ilaahay jannada uu ku maamuusay markaasaa waxay dha waxaa laydin siiyey ee cunto iyo cabitaan le jannada laydinku siiyey wax ka midana soo gaadhsiiya markaasi o dhan ilaahay waa ka mamnuucay nicmada halkan taalla kuwa kaafiriinta ah walaa shaka qofka shirki ku dhintaana inuu yahay qof kaafira waxaa ilaahay aayadda lafteeda uu ku sheegay hoygiisu inuu yahay naar wa ma'waahu nnaar waxaa kaloo ilaahay aayadda mar saddexaad uu ku sheegay cid maalintaa cadaabka ilaahay uga gargaari kartaa inaanay jirin xataa shafaaco ma laha oo shirkiga qabaa'ixdiisa iyo foolxumadiisa waxaa ka mid a qofku inuu kaga qado shafaacada ilaahay shafaacada rasuulka shafaacada malaa'igta shafaacada shuhadada iyo shafaacada saalixiinta shafaaco noocyadeeda oo dhan ayuu ka qadaya maa lilظaalimiina min xamiimin walaa shafiici yutaac daalimiintana halka waxaa looga jeedaa mushrikiinta oo aayaadka hore aynu akrinay baa aayaddan fasiraya ina ashirka la dulmun cadiim ilaahay wuxuu ihi kuwa mushrikiinta ah ma laha maalinta qiyaame mid saaxiiba oo markaa wuxu tari kara miduu shafeeco qaadayo shafeecadiisa la aqbalayaana ma jiro yowma alqiyaama shafaacada rasuulka waa ka qadayaan dadka shirki ku dhintaa waayo shardigeeda koowaad baa wuxuu yahay inuu addoonku yahay min ahli tawxiid sia bukhaari iyo muslimba wariyeen abu hurayra ayaa weydiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam man ascadu nnaasi bishafaacatika yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow dadka keebaa u mudan inuu ku guulaysto shafaacadaada maalinta qiyaame oo ergadaad u ergeyso ilaahay subxaana wa tacaala waa aqbalaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi isagoo su-aasha abu hureyre ka jawaabaya man qaala laa ilaaha ila allah waxaa shafaacadeeda ku guulaysanaya qofkii yidhi laa ilaaha ila allah waxaa rasuulku uu raaciyey hadal tusinaya odhaahdaa quri inaanay qofka waxba u tarahayn haddaanu odhaahdaa raacin tawxiid isla markaana aanu ka madhnaan addoonku shirki khaalisan min qalbihi kelmaddaasi oo ka dhaba oo macnaheeda uu garanayo qofku oo macnaheeda uu aaminsan yahay oo macnaha ay tilmaamayso ah allah oo quri inuu cibaado xaq u leeyahay ku camal falaya kaas ayuunbaa helaya shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii shirkiga ku dhintay waa ka qadayaan shafaacada rasuulka ilaahay baa subxaana wa tacaala aayaddan yidhi inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar waxaa xumaanihiisa ka mida iyo midhaha qadhaadh ee shirkiga laga goosto inaan qofka shirki aaminsan ama ku qowlaya ku dhawaaqaya amaba se ku camal falaya inaan laga aqbalahayn camal hadduu xajiyo hadduu tukado hadduu soomo hadduu qur-aan akhriyo hadduu dikriyo hadduu sadaqad la baxo camal saalix oo dhan laga aqbali maayo waayo camalku shuruud buu leeyahay lagu aqbalo oo haddii la waayana addoonka aan laga aqbalahayn waa laba shardiyo ka koowaadu yahay alikhlaas inuu camalkani yahay mid ka soo fulay qof mukhlisa qof muwaxida isla markaa ilaahay daraaddii camalkan u samaynaya shardiga labaadna waa inuu camalkani waafaqsan yahay shareecadii ilaahay uu soo dhiibay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo qofkuu yahay qof ilaahay sharci ku caabudaya iyo cilmi ka mida cilmigii laga dhaxlay nebiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam in ra'yigiisa iyo hawadiisa ilaahay aan ku caabudahayn ilaahay baa qur-aanka ku sheegay qofka gaalkaa ama gaalnimadu shirkaa ka dhalato ama gaalnimo kale kufri kaleba eh inaan laga aqbalahayn acmaasha waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu biاllaahi wa birasuulih wax kale uma diidin in laga aqbalo sadaqada ay bixinayaan gaalowgii ay ka gaaloobeen ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulka mooyaane waman ashraka billaahi kafara billaah qofka shirki sameeyaana waa qof ilaahay ka kufriye weeye qofka ilaahay ka kufriyeyna camal laga aqbali maayo acmaashii qofku hore uu sameeye wanaagsanayd isagoo mu'minoo muwaxida uu sameeyey ee shareecada waafaqsanayd haddii uu ka dabageeyo shirki ama miduu qalbiga ku qabto ha noqdo ama miduu ku dhawaaqo ama miday xubnihiisu sameeyaan waxaa shirkigaasi sababu u noqonayaa camalkaasi inuu buro oo camal saalixoo ilaahay loogu dhowaado iyo shirki meel ma wada fadhiisan karaan way isbara bixinayaan ilaahay baa la hadlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam una sheegay war ambiyadii horena uu sheegay walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin waxaa lagu waxyooday nebi maxamedow adiga iyo nebiyadii kaa horreeyeyba haddaad shirki samayso walow mara waaxida hal mar baa ha noqotee waayo iطlaaqu macnahaasi ayuu faa'iideynaya iطlaaqa ficilka laga qaadanaya camalkaaga ayaa buri doona waxaanad ka mid noqon doontaa kuwa khasaaray tacab khasaaray ee wixii ay shaqeeyeen ay ku daaleen oo dhami uu noqday wax haddana ka baaba'ay oo bilaa nafciya oo waxtarkiisii iyo faa'iidadiisii iyo midhihiisii ay waayeen wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala tusaale uga dhigay shirkiga iyo sida u baabiyo qofka camalkiisii wanaagsanaa qof beer fashay oo beertii markay si fiican u baxday uu is yidhi alla ilaah iminkaad ku intifaacaysaa midhaheeda aada goosanaysaa dabayl daran oo duufaan iyo hanfi wadata ay ku soo dhacday oo zaraciisii ay halaagtay sidaasi oo kale ayaa shirkigu camalkii saalixa ahaa ee laga dabageeyey u baabiya oo meesha uuga saara haddii addoonku uu noqdo min acbad innaas dadka ka ugu cibaado badan uguna cibaado wanaagsan oo cibaadaysigiisa uu ka dabageeyo shirki shirkigaasi cibaadadiisii ayuu meesha ka saaraya hadduu safka hore ku tukado oo habeenkii salaatuleyl uu kaco oo sanad walba uu xajiyo oo xajka uu tago oo sada uu sadaqad badan yahay oo uu noqdo min almujaahidiina fii sabiili illah ee naftooda iyo maalkoodaba ilaahay u horay oo in yaroo shirkiga uu samaynayo intaasi ayaa camalkiisa saalixa baabiinaysa oo meesha ka saaraysa acmaasha saalixa ah ee shirkigu uu burinayo waxaa ka mid oo u horeeya qofka iimaankiisa oo qofkii muuminka ahaa marka hore haddii shirki uu sameeyo iimaankiisii ayaa buraya oo shirkigu waa shayga koowaad ee lagu gaaloobee diinta ka saaraya qofka yukhruju min almilla shirkiga akbarka ah ilaahay baana subxaana wa tacaala taa in fara badan tilmaamay inahu man yushrik billaah waxaa ilaahay subxaana wa tacaala yihi aayad qur'aana faqad xabita camalu faqad xabita iimaanuh camalkiisii baa buray iimaankiisii ayaa buray waxaa qabaaixda iyo foolxumooyinka shirkiga ka mid ah in addoonka shirkiga ku dhaca dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisuba ay noqonayaan hadur iyo kuwa aan ilaashanayn waa ka yidhi rasuulku sida bukhaariiyo muslimba wariyeen min xadiidi ibni cumar umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah waxaa la amray dadka inaan la dagaalamo ilaa ay muwaxidiin noqonayaan faida insalakha alashhuru alxurum faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum bilaha xurmadani markay dhammaadaan buuhi ilaahay mushrikiinta laaya meel kastoo aada ka heshaan qaatilu lmushrikiina kaafa la dagaalama mushrikiinta dhammaantood noocyadooda kala duwan maxaa xalaaleeyey markaa in lala dagaalamo oo la laayo oo dhiiggooda la qubo oo jihaadka la sharciyeeyo oo duulimaadadii faraha badnaa ee rasuulku uu qaaday la qaado iyo kuwii ka dambeeyey lagaga daydaba waa shirkiga iyo gaalnimada ay ku jiraan wasadduuhum can sabiili illah iyo hortaagnaanta dadka diinta ilaahay ay ka hortaagnaayeen oo tawxiidka iyo iimaanka saxda ahi uu u horeeyo marka waa min acdami asbaabi ridda waa asbaabta riddada ee diinta lagaga baxo ka u weyn shirkigu qofkiina marka uu ridoobe diinta uu ka baxo waxaa xalaal noqonaya dhiiggiisii macsuumka ah ilaashanaa ee diintu ay u ilaalinaysay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ihi sida bukhaari wariyey man badela diinahu faqtuluuh qofka diintiisii bedela dila waxaa lala hadlayaa xaakimka muslimka iyo ummadda uu taliyo qofku haddii shirki uu sameeyana walow afka yaanu ka odhanin diintii islaamka waan ka baxay ama kiristaan baan noqday ama yuhuudi baan noqdayba yaanu odhanayn mar haddii uu shirki sameeyo waa qof diintii bedelay waayo diinta ilaahay waa atawxiid marka tawxiidkii qofku haddii shirki uu ku bedelo qof diintii bedelay ayuu noqonaya waxaa ka mid a falxumooyinka shirkigu uu leeyahay ee ay tahay qof kastoo muslim inuu ku baraarugo si uu isaga ilaaliyo qofku haddii shirki uu ku dhinto dadka muslimiinta ee muwaxidiinta ah ee qaraabada ay yihiin isdhexli maayaan laa yaritu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru lmuslima buri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam muslimku gaal ma dhaxlo gaallo muslim ma dhexli karo waa kala diin duwan yihiin oo kala duwanaanshaha diimahoodaa sabab u noqday inaanay isdhexli karin waxaa shirkigii ka dhalanaya qofku haddii uu ku dhinto inaan salaadii loogu ducaynayay qofka muslimkee dhinta inaan lagu tukan salaatu ljanaaza laguma tukan karo laa tusalli calaa axadin minhum maata abada walaa taqum calaa qabrih waa munaafiqiintii mushrikiinta kaba sokeeyey iyagu muujisanaya islaam iyo iimaan ayaa ilaahay wuxuu leeyahay mid ka mid oo dhintay nebi maxamedo ha ku tukani qabrigiisana ha dul istaagin in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo loo duceeyaa ma bannaana qof shirki ku dhintay waayo ilaahay baa sheegay inaanu u dhaaf ahayn marka ilaahay wuxuu sheegay inaanu bixin ahayn inaad ilaahay weydiisaa waa edab darro iyo meelka dhac weyn nabiyullaahi ibraahim ayaa aabbihii oo shirki ku dhintay ilaahay subxaana wa tacaala yidhi dembi dhaaf baan ku weydiin doonaa nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam abu aalib buu sidaa ku yidhi ilaahay baa subxaana wa tacaala arrintaasi ka nahiyey dadka muslimiinta ah oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu horeeyo waxaa rabbi uu tilmaamay inaanay u bannaanayn muuminiintu inay mushrikiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaan gaalnimo ku dhintay markay u caddaatay kadib inay yihiin min asxaabi naar kuwa naarta gelaya oo qofku mar hadduu shirki iyo gaalnimo ku dhinto waxaa qofka muslimkaa u caddaatay inuu yahay min ahli naar waayo jannada muuminiin mooyaane cid kalema gasho rasuulku wuxuu yihi saa muslim saxiixiisa ku wariyey waclamuu annahu lan yadkhula aljannata ilaa nafsun mu'mina waxaad ogaataan naf mu'minada mooyaane naf kale jannada inaanay gelahayn qofku haddii shirki uu ku dhinto ilaahay dembi dhaaf looma weydiin karo loomana ducayn karo lagumana tukanayo xabaalaha muslimiintana lagu aasi maayo waa jaar xun oo dadka muslimiinta waa laga fogeynaya lamana maydhayo arag xumadiisa ayaa baktigiisa dadku si aanay ugu dhib mudan laga qarinaya oo fii xufra min alxufar god ka mida godadkaa la qoday ayuunbaa lagu ridayaa un ciiddana waa lagu damsiinaya markuu cali bin abi aalib rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi ee uu ku yihi ina camaka daal qad maat adeerkaagii lunsanaa wuu dhintay abu aalib buu u jeedaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi qum fawaarihi kacoo ciidda ku rog rasuulku aas mu odhan xataa kelimatu dafni ma isticmaalin ma odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam maydho kafano sida dadka muslimiinta loo aaso u aas orodoo tagoo ciidda ku rog buu yidhi xurmadarrada noocaasa waxaa qofku uu ka dhaxlay xaqa ilaahay uu dayacay iyo foolxumada shirkiga waa midhaha shir shirkiga ee xun mid ka mida taasi ma bannaano ninka muslimkaahi inuu guursado gabadh muslimada gabadh mushrikada oo xalaal uma aha nin mushrigana looma guurin karo gabadh muslimada laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna buuhi ilaahay subxana wa tacaala mar haddii ninka aad shirki ku og tahay gabadha muslimadee mas-uulka aad ka tahay inaad u guurisaa kuma bannaana haddii waxaa guur lagu sheegana guur ma aha shareecadu guur uma ictiraafsana ilaahay baa yidhi walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna ha guursanina ragga muwaxidiinta ew dumarka mushrikaadka ah ilaa iimaan iyo tawxiid laga helaayo wala amatun mu'minatun khayru min mushrikatin walow acjabadkum addoon mu'minada ayaa dhaantaa gabadh mushrikada walow mushrikadaasi haydin cajabiso mansabkeeda iyo xasabkeeda iyo nasabkeeda iyo quruxdeeda iyo waxyaabaha la midkaa idinkuma cajabisaba waxaa fool xumeeyoo najaaseeyey shirkiga ilaahay baa idhi inama almushrikuuna najas mushrikiintu waa najaas maaha najaasadii layska maydhayay ee inay ku marto layska ilaalinayay najasahum ushirku buu ihi cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa najaaseeyo najaas ka dhigay shirkiga walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu buu hi ilaahay ragga mushrikiintaa ha u guurinina dumarkiina muwaxidaadka ah ilaa ay tawxiidkiiyo iimaanka usoo noqonayaan walacabdun mu'minun khayru min mushrikin walow acjabakum addoon mu'min oo muwaxida ayaa ka wanaagsan oo dhaama nin mushriga walow kaa mushrig yahay idin cajabiyabe markaa guurma dhex mari karo haba yaraatee gabadh muslimada iyo nin gaala gaalada noocu doonayaba ha ka ahaadee waxaa bannaanu ninka muslimkaa inuu guursado gabadha kitaabiyadda ah ee cafiifadda ah ee dhowrsoon ee yuhuudiyadda ah ama nasraaniyadda ah laakiin gaalada inteeda kale oo dhan nin muslimi ma guursan karo dumarkooda ilaa ay islaamayaan kuwa mushrikaadka ee wataniyaadka ahina waxay doonayaanba ha caabudaane iyaga si gaaraaba aayadda qur-aanka ay u magac dhowday waxa weeyaan ay u sheegtay qofka shirki sameeyaa wuxuu gowracaa waa bakti oo lama cuni karo neefka halkaa ku baktiyey iyo qof shirkoola ahi waxa uu sameeyaa ee uu gowracaa waa isku mid labaduba waa bakti oo qof muslima uma bannaana inuu cuno oo shuruudda neefku uu ku xalaaloobaya waxaa ka mid ah an yakuuna adaabixu miman taxilu dabiixatuhu qofka wax gowracay waa inuu yahay mid ka mida dadka gowracoodu uu xalaaleeyo dadka gowracoodu uu xalaaleeyaana waa dadka muslimiinta ah ee aan mushrikiin ahayn iyo dadka ahlulkitaabka ah oo ah yuhuudda iyo nasaarada saddexdaa wixii ka soo hadho magacay doonayaanba ha lahaadaane waxa ay gowracaan waa bakti waa xaaraan oo lama cuni karo walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayh waayo tawxiid kuma gowracayaan yadbaxuunaha ligayr اllah in badan waxay u gowracayaan ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn shirkiga walaalayaal raadadkiisa xunxun iyo foolxumooyinkiisa kuwaasi aynu tusaalaynay ayaa ka mid ah qof kasta oo muslima oo muwaxida waxay ugu filan yihiin tusaalayaashaasi inuu tawxiidkiisa ilaashado oo ku fara adeygo waxaa shirkiga la yidhaahna aada iyo aada uu uga baqdo oo uu ka ducaysto ka allabaryo a ilaahw shirki iga ilaali anoo jahli ii geeya inaan ku dhaco iyo anoo u kasayo u badrheerhayaba inaan ku dhaco wixii iga dhacayna ilaahay waan kaaga toobad keenayaaye rabbiyow ii dhaaf tusaalayaashaasi qofka muslimkaa ee diintiisa jecel iyo inuu aakhiro badbaado waxay ugu filan yihiin inuu kala barto tawxiidka iyo shirkiga aqoon u kala yeesho si uu tawxiidkana ugu dadaalo ugu camal falo shirkiga waxa la idhahana uu isaga ilaaliyo oo uga fogaado dad fara badani waxaa laga yaabaa shirkiga inay u yaqaaniin qofku in wax sanam markaa lagu magacaabo oo la sameeyo dhagaxa ama geeda ama bir laga sameeyo ama loox inuu caabudo ama base inuu geed caabudo ama inuu dhagax caabudo waxaa kaloo laga yaabaa inay cibaado u yaqaaniin uun yacnaa inuu u tukado oo u sujuudo iyo inuu idhaa tusaaleaan waan u soomaya waan u dawaafaya oo waan u xajiyaya labadaa mafhuumo khaldani waa kuwa sabab u noqday dad fara badan iyagoon isdareensanayn shirkiga noocyadiisa u xun inay ku dhacaan shirkigu sida horeba aynu u tilmaannay kuma koobna inuu qofku dhagax caabudo ama geed ama wax sanam lagu magacaabay shay cibaado sharciga ilaahay ku ah shareecada ilaahay cibaado ay u taqaano haddii makhluuq loo sameeyo ayaa shirki ah makhluuqaasi noocu doonayaba ha noqdo malaa'ig ha noqdo ambiyada ha ka mid noqdo iyo rususha awliyada iyo saalixiinta jinka iyo insiga kuwa dhintay iyo kuwa nool ragga iyo dumarka dersigii horeynu ku tilmaannay khaaliq baa jira iyo makhluuq khaaliq ayuunbaa cibaado xaqu leh makhluuqana waajibkiisu waa inuu caabid noqdo mid wax caabuda oo khaaliqa caabuda inuu macbuud noqdo xaq uma laha oo isaga la caabudo marka cibaado kastoo makhluuq loo leexiyey ayaa shirkiya makhluuqaasi darajadu doonaya ha lahaado sharaftiiyo qiimahu uu doonayana ilahay agtiisa ha ku lahaado nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa afdal rusul darajo sarena ilaahay agtiisa waa ku lahaa xuquuq fara badanna waa leeyihi laakiin taasi marnaba geyaysiin mayso gaadhsiinna mayso in xaqii ilaahay uu lahaa isaga la siiyo haddii isaga la siiyo ama nebi kale ama malagna waa shirkiga aynu ka warramayna foolxumadiisa cibaadaduna kuma koobna darsi gooni aynu ka dhigi doonaaye sujuud iyo salaad iyo soom iyo xaj kuma koobna way noocyo badantay ducadii iyo baryadii baa ka mid a iyo gurmad weydiisigii nadarka ayaa ka mid a dawaafka ayaa ka mid ah gowraca ayaa ka mid ah noocyadaasoo dhan iyo kuwa kale faraha badane dadku ay yaqaaniin leexinta makhluuq loo leexiyo ayaa shirki la yidhaahdaa duruusta soo socota ayaa in sha allah aynu kaga warrami doonaa maa hiya alcibaada maxaa cibaado la yidhaahdaa maxaase lagu garanayaa qowlka ama ficilka ama caqiidadu inay cibaado tahay wallahu aclam w sala calaa nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira